bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslم عlى نabيina mحamd وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعيin أma baعdu شhuruuط الmfti muftiga shuruudiisa ayb waa baxhiga lix-iyo tobnaad min shuruuط اlmufti muftiga shuruudiisa muftiga marka waxaa ka horeeya in la fahmo iftah waxa la yidhaha alftاa ama alfutya ayb alfutya sharcan waxaa la yidhaahdaa bayaanu اlxukmi الsharciyi min gayri ilzaamin bayaanu اlxukmi الsharciyi min gayri ilzaamin xukunkii sharciga oo la caddeeyo iyadoo ilzaam ounan la soconin fatwa saasaa la dhahaa calaa haadaa marka fatwaha iyo fatwada iyo qadaha min gayri ilzaamintaasay ku kala duwan yihiin qadaha laftirkiisa waa la caddaynaa xukun sharci oo la caddaynayo waaye laakiin asaga ilzaamaa la socdo qofka waa lagu qasbaa qada haddii uu dhaco ilzaamaa daba socdo isaga laakiin fatwada ilzaam ma daba socdo oo haddii qofka uu fadwoodo caalimku wuxuu dhahayaa waxaan waa xalaal waxaan waa xaaraan bis isaga inuu dad ku laazimiye iyo awooddeed maalan maba lahaba fatwaa la dhaha marka intaa hadday ku eg tahay alfatwa ama alfutya byan hiya bayaanu اlxukmi الsharciyi min gayri ilzaamin maxalkeedu aaduu khatar u yahay waana weyn yahay oo ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa almufti muwaqicu can illaahi ninka muftigaa ilaahay xaggiisa ayuu ka saxeixaa qolooyinkan ayb maxalkeedu marka aad buu u wen yahay oo qofka muftiga ah waxaa weeyaan muwaqicun can illaahi tacaala ilaahay xaggiisa ayuu wax ka saxiixa marka wuxuu leeyahay alimaam ibnu اlqayim dadka ah boqorada iyo xaggooda wax ka saxiixo waxaa la ogsoon yahay mansiladooda iyo sida ay khatar u tahay haddii uu wax qalada intuu soo qorqoro oo foojeri ah oo markaasi xukun ku samaysto ama uu lacag ku qaato iyo waxa cuquubaad la marsiiyo waa la ogyahay waxaa ka owleysan qofka wax aan sax ahayn ama isagoon culummo ahayn ama isagoon mufti ahayn inta fadwo dhex galay wax ku kharibay iyaa ka sii daran oo famaa baaluka waxa uu yidhi meliku samaawaati waalard yacnii qofka laga saxiixaa hadduu yahay meliku samaawaati waalardi maxaad u malaynaysaa aaday marka khatar u tahay maxalkeeda ilaahay baana tawaliyeyba oo allah subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu yidhi yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi اlkalaala wayastaftuunaka fi الnisaa waxyaabahaas oo dhan marka istiftaha ayay ku su-aalayaan ilaahay baa jawaabayo qul illaahu yuftiikum fi اlkalaala axkaamtii marka ay ku su-aaleen allah tawaliyey inuu ka fadwoodo ou jawaabo marka taasaana kugu filan mansab weyn inay tahay ayb oo labada aayadoodba ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu isagu kan ka jawaabayo uu yahay ayb marka haddii allaba uu mansabkan marka futyada uu isagu markaa asalkeeda uu leeyahay jawaabayo qofka kale marka ka bayaaninayo ilaahay xaggiisana inuu aada u taxadaro wa ayb wystftunaka fi النisاء ql اlah yuftiikum fiihina wma yutlى عalaykum fi اlkitaab way badan yihiin marka aayadaha sidaas oo kale nebiga laftirkiisana waxaa muuqata in la amraayey ayb waxaasay ku su-aalayaan qul qul sidaa dheh addoon marka nebigu wax gudanayo ahaa oo marka xagga alla wax ka gudanayo qofka marka isagoon waxba ogeyn xag alla wax ka sheegana ama wuxuusan ogeyn ka sheegana dunuubta kuwa ugu waaweynaa lagu sheegayoo alla wuxuu yidhi qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baطn wاlإma wاlbagya bgayri اlxaqi wan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu calى اllahi maa laa taclamuun say u kala adag yihiina loo kala dabamariyey ayb shuruuطu man yasluxu lilftaa isagoo adda marka shuruudahan iyo waxyaabahaasoo qaar ka mida ka sheegi doonaa laakiin iftaha ama inuu jawaabo qofka u habboon shuruuda laga rabo alkhaiib اlbaqdaadi kitaabkiisa alfaqiih wاlmutafaqih waxa uu yidhi awalu awsaafi اlmufti muftiga tilmaamihiisa tan ugu horeyso ee ay laasimayso fatwadiisa in la aqbalo qofka muftiga fatwadiisa in la aqbala ay laasimayso waxa ugu hor waxa ugu horeeyo laga rabo wuxuu yidhi waxaa weeyaan an yakuuna baaliqan qaangaar inuu yahay ayb لأن الصaبيa laa xukma لqowlihi cunug yar qowlkiisu xugun ma leh uma yakunu caaqilan uma yakuuna caaqilan caaqil inuu ahaado majnuun baa baxaya uma yakuuna cadla ثiqaةa inuu cadli ثiqa ah uu yahay uma an yakuuna cadla ثiqaةa cadlan marka waa qof oo taqwo iyo alla kacabsi malakadeed leh oo dunuubta waaweyn iyo taqwo oo iskaga dhowra leh iqatan haddana waa inuu iqo yahayoo dabdi iyo waxaa nin leh uu yahay ziyaada cala alcadli ayb lianna culamaءa almuslimiina lam yakhtalifuu fii ana alfaasiqa gayru maqbuuli اlfatwa fii axkaami اddiini wain kaana basiiran bihaa culammada iskuma khilaafin uu yidhi qofka faasiqa ah inaan laga aqbalaynin fatwo oo fatwadiisa tu la aqbalaayo aynan ahayn axkaamta diinta haba yaqaana diinta qofka faasiqa ayb ee fisqiga daahirkaa ku jira isaga fadwadiis inaan la aqbalaynin amaa fisqiga baatinka qofka wato ahlu ahwaaga haddii uusan ahayn dadka iyagu ka diin dhigto ama raafidadoo kale iyo waxyaabaha kuwayaalkaas iyo hadduunan ahayn wixii riwaayadooda ku jiray baa halkaana ku jiro riwaayat lmubtadic wixii ku jiraa meeshaana ku jiro ayb sidaasay tilmaamayaan culammada faasiqa marka waxa looga reebayo waxay tahay fatwadu waa khabar ilaahay baa sidaa leh rasuulkaa sidaas leh buu dhahaya ninka wax soo guurinayana waa in la ogaado inuusan faasiq ahayn yaa ayuha aladiina aamanuu in jaaءakum faasiqun binaba'in fatabayanuu yani in la kala ogaado waa ninka muftiga ah isagu waxaa weeyaan mukhbirun can illaah ilaahay xaggiisa wax ka warrama ama rasuulka khabarkiisa si loo ogolaadana wuxuu u baahan yahay nin markhaati gala inuu ugu yaraan yahay fisqigiina markhaatida waa tii lagu radin jiray xuquuqda dadka ah ah ayb marka markhaati xuquuq allah ah iyo xuquuq sharci see loo yeelaya marka iyadoo fisqi uu qaa'im yahay uu taagan yahay ayb xornimo iyo addoonnimo shaqo kuma laha iyada asoo addoonu fadwoon karaa qofka hadduu ahlu yahay markaasuu yidhi uma yakuuna caaliman biاlaxkaami sharciyati waxaa kaloo laga rabaa inuu yahay qof caalim axkaamta sharciga ku ah wa cilmuhu biha yashtamilu calىa macrifatihi biusuuliha waاrtiyaadin bifuruuciha cilmiga la sheegayana waxaa la rabaa usuusheedana inuu yaqaano axkaamta shareecada usuusheeda manbaca ay ka soo baxdo kitaabkii sunnadii ijmaacii iyo waxyaabaha ah furuucdeediina inuu wax ka yaqaano wausuulu laxkaami fi sharci arbacatun markaasuu yidhi axkaamta sharciga usuusheedu waa afar axaduhaa alcilmu bikitaab illaahi qofka marka la leehay axkaamta sharciga ha yaqaano waa inuu kitaabka alle horta yaqaano cala alwajhi aladii tasixu bihi macrifatu maa tadamanahu min alaxkaami muxkaman wamutashaabihan wacumuuman wakhusuusan wamujmalan wamufasaran wanaasikhan wamansuukhan yacni kitaabkii inuu ka yaqaano muxkamkiisa mutashaabihiisa cumuumkiisa khusuuskiisa mujmalkiisa mufasarkiisa naasikh mansuukiisa kulli inuu wax uu yaqaano aayaadka axkaamta marka inahaas oo dhan inuu ka yaqaano wixii la nasakhay waxaan la nasakhin wixii muxkama wixii mutashaabiha dalaaladiisa tashaabuh ku jiro in muxkam loo celiyo u baahanayo cumuumka iyo khusuuska iطlaaqa iyo taqyiidka waxyaabaha inuu ka yaqaano aلthaani baad alcilmu bisunati rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam sunnada nebigan uu cilmi u leeyahay ahaabitati min aqwaalihi wa afcaalihi ee sugnaatay nebiga aqwaashiisa ee afcaashiisa ah wa turuqi majii'ihaa qaabkay ku timaadana inuu yaqaano fi tawaaturi walaxaadi tawaatur iyo axaad wasixati wاlfasaad xadiidkan saxiix miya daciif miya dariiqa uu ku yimid inuu ogaa cilmi u lahaan karo waa wax baaran karo uu ogaan karo yani waxaan inay saxiixin inay daciif yihiin wmaa kaana minha calىa sababin aw iطlaaq sunnada nebiga wixii sabab ku yimid wixii iطlaaq ku yimid si tafsiirkeeda hadhow ukaasha oo u kaashado ayb wاthaaliثu kan saddexaad alcilmu biaqaawiili salaf salafka aqwaashoodana inuu yaqaano fii ma ajmacuu calayhi waاkhtalafuu fiihi waxay salafku ku ijmaaceen iyo waxay isku khilaafeen inay u kala soocan yihiin ayb liyatabica alijmaaca ijmaaca waa inuu sida u raaco ijmaaca wayajtahida fi الra'yi maca اlikhtilaaf meelihii ay isku khilaafeenna ijtihaadkiisa intuu ku dadaalo alla ila kanaa daliil u dhow is yidhaahdo ku qaato ayb waa muhiim marka kan macrifatu aqaawiili salaf haddii la yidhaahdo hal sheikh ha lagu gaabsado warkuu yidhaahdo annaga waxba ma naqaano waxna ma ogin hal shiikaan ku gaabsanaynaa culimmada kaleo salafkaa warkooda wareer ayaa laga qaadaa haddii la yidhaahdana aaday khatar u tahay ayb zamankaanna wax marka faashi iska noqdayba ayay taas noqotay oo qofka uu kula yaabaa shiikh uu aad uga dambeeya haddaad masale fiqiya uu taqriiriyey sidii uu yidhi maahane si kale la sheego ama salafkii laga sheego iyadoo laga yaaba masaladaas ijmaacba inuu ku guntanmay ijmaacii ijmaac salafka la haayo ee sheekhan marka uu ag maray ijmaacaasoo gef dartiis oo u ag maray oo kale waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waxaas adiga see ku fahamtay shiikhanna uu ku fahmi waayey waa taqliidka jadiidka ah waaye oo meelaha qaarkood aad uga socdo oo dadkiiba ay isku soo xareeyeen hal sheekh ama laba sheekh bis nacam inta ka soo hartay haddaad u keentay ijmaac salafkana wuxuu ku leeyahay marka ugu dambayso sheekhan waa caalim waa kaa cilmi badan yaha see ku fahmi waaye isaga annaga ilaahay naguma adoonsanin sheekhan inuu wax walba fahmo ayb haddii marka sidaa la yidhaahdana bilaash marka waxay noqonaya in loo ceebeeyo dadkii iyagu marka ku taqayuday oo gar iyo gardarraba qalad iyo saxba dadkii maalan kutubtii culummadii dhexe iska raacay maxaa loo haystaa marka nacam sheekha inta minhaajka ku fadwoodo xagga iyo xagga aan u dhaafaynin oo haddii la yidhaha war mas'aladan xataa si fiican iskaga taxriiri ku dhahayo sheekhan maa ka cilmi badan tahay adiga iyo kan maxay ku kala bedelan yihiin bilaahi calaykum marka qofka daalibu cilmiga waxaa la rabaa inuu aalaadka barto wixii ka dambeeya aqwaasha uu tatabuc ku sameeyo culummada hadduu doona isagu yani ijtihaad yaanu gaarin laakiin mas'alada un inuu wax un ka ogaado ha isku daya ijmaacaadkii salafka iyo ikhtilaaf haddii uu jiro wuxuu ku salaysan yahay iyo laakiin qof dhagool ah oo haddana inuu dad wax u sheega rabo mushkilo aada u weyn waayo ama qof hal dheg keliya qaba oo dhegta kale aan waxba ku maqal yaa dadkii wax u sheegayo markaasu waxaan waa bidco waxaan waa bidco waxaan waa bidco maanta dhan ku haya waxa uu bidcada ku sheegayana waxaa laga yaabaa kaiir min asalaf inay adilo iyo iyagoo u haysto ay taqriiriyeen marka diinkan go-aamadaas deg dega laga gaarayo iyo dhowrka beri looga gaarayo in layska dhaafaa fiican naam ayb wax marka fadwo qofka ka raacaysana male qowlkiisuna wax ictibaara male isaga unbaa marka waa wuxuu ku dhacayaa un mar walba mukhaalafaad ayb dad waxaan aragnay dadka dhahayo aqwaashan culummadan hore wax laga soo naqnaqlinayo iyo dadkaa lagu wareerinay nacam wareerkaas looma baahno shiiqaanaaba noo soo diyaariye hadii haddaad doonto shiikh hadduu kuu diyaariye iskaga gaabsan laakiin dadka ha dhihin yacnii culimmadii hore dadku hadday wax ka fiirsadaan waa dembaabeen ha dhihin nacam ama dadkay wareerinayaan ha dhihin naam haddii maskaxdaadu aynan deeqi karin oo adigii aadan baranin wixii lagu fahmaayey dadka maskaxdooda deeqaysa udaan nacam nooca saddexaad marka alcilmu baqaawiili salaf salafka aqwaashooda la ogaado fii ma ajmacuu calayhi waاkhtalafuu fiihi waxay ku ijmaaceen iyo waxay isku khilaafeen liyatabica alijmaaca wayajtahida fi اra'yi maca alikhtilaaf waraabicu kan afaraad alcilmu biاlqiyaasi اlmuujibi liraddi اlfuruuci اlmaskuuti canha ila اlusuuli اlmanduuqi biha waa kii haddaan ka soo baxnay qiyaaska inuu cilmi u leeyahay qiyaaskaasoo keensanayo furuuc laga aamusay in loo celiyo usuul lagu hadlay oo sharcigu ku hadlay farac laga aamusay oo sharciga uunan ka hadlin ayaa waxaa loo celinaya asal sharcigu ka hadlay ayb liraddi اlfuruuci اlmaskuuti canha ilى اlusuuli اlmanduuqi biha wاlmujmaci calayha xataa yajida اlmufti طariiqa ilى اlcilmi biaxkaami اnawaasili si uu u helo ninka muftigaah cilmi uu ku galo nawaasisha iyo waxyaabahan wa tamyiizi اlxaqi min albaaطil fahada ma laa manduuxata lilmufti canhu walaa yajuusu lahu اlkhlaalu bishayin minhu afartan nooc qofka muftiga inuu mid ka dhinaado lama raba mana banaana ayb khaiib kadib wuxuu soo kaxeeyey bisanadihi can الshaaficiyi anahu qaal imaamu shaafici wuxuu yidhi laa yaxilu liaxadi yuftii fi diin اllaahi qof diinka ilaahay dhexdiisa ku fadwooda ma xalaal aha ilaa rajulan caarifan bikitaab illaahi qof ilaahay kitaabkiisa yaqaano maahane binaasikihi wa mansuukihi wa bimuxkamihi wa mutashaabihihi wa ta'wiilihi wa tanziilih wa makiyihi wa madaniyihi wamaa uriida bihi wa fii maa unzila iyo wixii lagu soo dejiyey uma yakuunu bacda dalika basiira bixadiidi rasuuli illahi sal l slam qur-aanku markuu intaa ka yaqaano xadiidka nebigana aada ugu aragti dheh wa binaasikhi wاlmansuuqi xadiidka nebiga naasikiisa iyo mansuuqiisa yaqaano ayb wayacrifa min alxadiidi waan yacrifa inuu ogaado min alxadiidi xadiidkana mila maa carafa min alqur'aan intii qur-aanka uu ka aqooday oo kale inuu ka yaqaano wayakuuna basiira biاlugati lugadana inuu ku aragti dheer yahay basiira bishicri shicirka carabta iyo adabka carabtana wax ka yaqaano sababta loo leeyahay waxay tahay shicirka dhaqankii iyo meeshii qur-aanka uu ku soo degay iyo dadkii uu la khidaabayay marka ugu horeyso qur-aanka ee nebigu iyo sunnada nebiga dadka ay la hadlaysay waa dad carbeed oo dhaqan lahaa acraaftooda marka wax badan in lagu saleeyo u baahanayso diini ah nacam qofkaan marka iyaga wax ka aqoonin naska fahamkiisa inuu ku adkaadaa laga yaabaa nacam wmaa yxtaaju l wamaa yuxtaaju ilayhi lilcilmi wاlqur'aan ama wamaa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahanayo lilcilmi wاlqur'aani cilmi iyo qur'aanka ugaga baahanayana inuu yaqaano ayb oo uu ka barto yani shicirka inuu ka barto wuxuu cilmiga ugu baahanayo ee qur-aanka wayastacmila maca hada اlinsaafa wa an yastacmila weliba waxaa laga rabaa inuu isticmaalo maca haada kan iyadoo intaan la sheegay ou qabo alinsaafa insaaf nin iska mutacasib ah marka fadwada kuma fiicna ayb walidaalika culammada axkaamta noocay doonaanba ha ahaadaane qof tacasub ku jiro iyo dhiillo ay isaga jirtoo kale in yacnii fadwo ou fadwoodo ama dad xukumo maya ma aha wayastacmila maca hada alinsaafa insaaf inuu marka garsoor inuu ku dhaqmo oo cadaaladdii markaas yacnii uunan ka tegin oo tacasub uunan indha tirin wayakuuna lahu qariixatun wuxuu yidhi marka waqilaة اlkalaami inuu isticmaalo hadal yaraan wayakuuna bacda hada mushrifan calى اkhtilaafi ahli اlamsaar waana inuu si fiican u fiirfiiriyo ikhtilaafka ahlu cilmiga amsaarta kala duwan ku nool ikhtilaafkooda inuu ka warqabo wayakuuna lahu qariixaة bacda hada qariixo iyo dihni saafi ana inuu markaa leeyahay intaa ka bacdi oo nin maskaxdiisu fadin ahoo deg deg wax ku fahmaayey inuu yahay faidaa kaana haada haakada hadduu sidaa yahay marka falahu an yatakalama wayuftiya fi اlxalaali wاlxaraam wuxuu leeyahay inuu ka hadlo xalaashii xaaraantana uu ka jawaabo waidaa lam yakun haakada sidaa hadduunan ahayn falahu an yatakalama fi اlcilmi walaa yufti wuxuu leeyahay inuu cilmiga iska raacraaco oo ka hadhadlo laakiin iftamaya ayb imaamu shaaficina sidaasuu yidhi imaam axmed isagu wuxuu yidhi laa yenbagii lirajuli an yansiba nafsahu lilfutyaa qofka uma umama habboona mana u aha inuu naftiisa fatwo uu u taago xataa yakuuna minhu khamsu khisaal ilaa shan calaamadood uu ka yeesho an takuuna lahu niyatun oo inuu ikhlaas leeyahay fain lam yakun lahu niyatun fain lam takun lahu niyatun lam yakun calayhi nuurun walaa calaa kalaamihi nuur ikhlaas haddii uuna lahayn ifti nuurna ma lahaanayo warkiisana war nuur le ma noqonayo ko horta waa inuu marka ikhlaas leeyahay laba wuxuu yidhi an yakuuna lahu cilmun wa waqaarun wa sakiinatun cilmi iyo degenaan inuu leeyahay nacam qofaan degenayno daa'ish oo iska fudfududo wixii loo sheego iska aqbalo ama waxa uu wax ku dhisaa dhanba ay tahay dad uunan ogeyn ama dad yacni qaabkoodu si uu yahay aan la garanaynin war uu ka maqlay inuu wax kusii dhiso un fatwadiisu ay iskaga dhisan tahay ayb degenaan iyo cilmi marka inuu leeyahay an yakuuna qawiyan calaa maa huwa fiihi wa calaa macrifatihi waxa uu ku dhex jiro oo inuu ka jawaabo iyo rabana inuu aada qawi ugu yahay macrifana uu leeyahay afar alkifaayatu waa inuu nin yacni isaga isku filan uu yahay oo nin dadka gacmaha u hoorsado uusan ahayn ayb haddii uu dadka gacmaha u hoorsado ama dadka qaar uu ku tiirsan yahay waxaa laga yaabaa iyaga inuusan xaq u cadday karin dadkaas marka imaam axmed wuxuu yidhi alkifaayatu wailaa madagahu nnaas kifaayo hadduu waayo dadkaaba dhunjinaayo isaga dhan dadkiibaa calalinaya oo waxa ay siiyaanay ku calalinayaan macrifat nnaas tan shanaad waxay tahay macrifatu nnaas dadka inuu aqoon u leeyahay dadkan uu wax u jawaabayo iyaga inuu waaqiclxaalkooda waaqicooda iyo lisaanulxaalkooda iyo lisaanulmaqaalkoodaba inuu ogyahay dadaadan aqoonin ama waqaaci aadan ogeyn haddaad ka jawaab ka jawaab isdhahdo adoon fahmin waxaa laga yaabaa marka inaad wixii si kaleba u dhigto ibn اlqayim iclaamu lmuwaqiciinku ku sheegay imaam axmed uuna ka soo guuriyey shantan ibnu cabdilbar ayb jaamicu bayaani اlcilmi wa fadlihi sanadkiisa isagan wuxuu ku soo saaray can ayuuba anahu qaal ayuub waxa uu yidhi ajsaru الnaasi calى اlfutya aqaluhm cilma bاkhtilaafi اlculamaa waamsaku الnaasi can اlfutya aclamuhum bاkhtilaafi اlculamaa dadka fitwada midka ugu dhiiranaanta badan oo madax madax isugu tuuridda badan waa midka ugu jaahilnimo badan culimmada aqwaashooda liajli marka culimada aqwaashooda uusan waxba ka ogeyn darteed ayuu madax madax iskugu tuurayaan markaasu wuxuu leeyahy mas'aladan waa xalaal aqwaal kalena war uma haayo markaasaa maxaa ka dhalanaya haddii la yidhaahdo aqwaal kale amay jirta ama qof sheegana war waxaas wax jira maahan inuu yidhaahda laga yaabaa isagiina marka ma dul istaagin fadwada marka qofka inuu gadaal uga baxbaxo waxa keenaya ama uu ka cabsado waxa keenaya waa cilmiga yacnii qofkan mar hadduu aqwaashii culimmada yaqaano wuxuu isleeyahay war horta masaladan intaadan ka jawaabin culimmadii salafka aqwaashooda baar oo fiiri ayuu isleeyahay nacam waa intaasoo aqwaal un ay jirtaaye aqwaashaasna hadhow daliil inay ku dhisan tahay in kale la ogaado loo baahdo marka sidaa darteed dadka kuwa ugu fadwada uga haysasho badan oo uga dibdhicid badan oo yacnii aan ku degdegaynin fataawadu waa dadka ugu cilmiga badan aqaawiilulculamaa kuwa ugu jaahilsan aqaawiilulculamaana maya waxaa arkaya marka mas'alo waadix ah oo khilaafkeedu meel walba ku yaallo nin marka ku dhahayo intuu kuula yimaado ku dhahayo mas'aladan saasaa la yiriye ma waxaasaa jiro annagu waxaas ma maqli jirine uu ku leeyahy nacam isaguna de nin cilmi maahan oo kutub iyo tatabuco ma aha isagaa marka cabir iska dhigay wixii uunan maqlin wax hariibuu ka dhigay meeluu ku ooday w isaga uusan maqlin waxaan diintii ka mid ahayn ka dhigay marka diinta intaan maqalnay intaanan maqal inta aanan maqlin baaba badanba nacam naga cilmi ma lihin nacam qofku marka inay wax unu haraanaa la rabaa marka nacam saana ani kitaab ku arkay culummada weydii inuu yidhaahdo qofka nacam ama inuu ka gaabsado wixii hadday haamid ay yihiin wax gumuud badan uu ku jiro ay yihiin marka qofku in orodkan badan waxaa keenaya jahliga faraha badan ayb waxaa la yaabla marka masaa'il adiladoodu ay ijmaac gaartay ilaa afar shan ijmaac gaartay in gariib laga dhiganayo nacam wax la yaab le laga dhigaayo diinba aan ahayn masaladiina ijmaac ay tahay nacam kanna marka ijmaacii uu khilaafsan yahay liajli qowl shaad a dartiis ayb fiqigu marka ta'ani buu u baahan yahay markaa wuxuu yidhi ayuub sidaasuu yidhi wa qaala qabiisatu bnu cuqba laa yuflixu man laa yacrifu ikhtilaafa annaas ikhtilaafka culimada qofaan aqoonin ma liibaanayan waxbaa ka qarsoonaanaya badan ayb fataawadu marka waxyaabahaas shuruudahaasay culimmadu u sheegaan ayb marka iyada iyo ijtihaadkuna meelay ku kala duwan yihiin meelana waa iska leeyihiin ayb wa min shardi lmuftii muftiga shardigiisa waxaa ka mid a yani min shuruud اlmufti shardi hadda waa jinsi unbaa jinsiga shuruud unbuu hadda ujeedaa wa min shardi اlmufti muftiga shardigiisa an yakuuna inuu ahaado weeyaan caalima biاlfiqhi fiqhiga mid ku cilmi leh aslan wa farcan asal ee farcba aslan wa farcan muxuu ka wadaa asalka usuululfiqiga farciina waa maxay waa masaa-ishii furuucda haddii marka usuuli uu yahay laakiin furuucdii uunan aqoonin male asaga m mufti ma noqon karo hadduu furuucdii aada u yaqaano usuulkiina aanu aqoonin mufti ma noqon karo isaga laftirkiisa caamkii iyo khaaskii idlaaqii taqyiidkii iyo fahamkoodii baa ka maqan marka waa inuu aslan wa farcan labadaba u yaqaan asal waa usuululfiqiga aladila alijmaaliya waay farcana waa aladila tafsiiliya waay kutubtan kale ee marka furuucda kaa u aramaysa khilaafan wa madhaban inuu u yaqaano khilaafan khilaaf ahaan khilaafan marka wuxuu ka wadaa fiqhu lkhilaafka waxaan hadda dadku ay u yaqaanaan fiqhu lmuqaaran fiqhu lkhilaafa culammadu u yihaahdaan waa iska eray dadkan hadda cusub ay isticmaalaan fiqhu lmuqaaran laakiin culimmadii hore fiqhu lkhilaaf ayay dhihi jireeno khilaafka culimmada ayaa lagu dhigdhigayaa kitaabadaasoo kale marka adiladooda iyo waxoodu ka warramaya sida awsadka ibnulmundirka u qoran yahay oo kale iyo wamadhaban iyo madhab ahaanba inuu u yaqaano hadday madhab tahayna inuu markaa yani madaahibtiina u yaqaano yani imaamka madhabtiisa kan kale madhabtiisa madhab marka wixii ku raasikay wixii istiqraaray oo ra'yigiisa uu ku sugnaadayaa la dhahaa ayb inuu wax ka yaqaano isagana ayb wa an yakuuna inuu ahaado muftigu yaa ka mida shuruudiisa kaamila alaalati aaladiisu miday kaamil tahay fi lijtihaadi ijtihaadka dhexdiisa ayb aaladii ijtihaadka dhexdiisa loogaga baahnaa inay kaamil ku tahay ayaa laga rabaa ayb aaladaasna marka kuwii aan sheegayna waayo qur-aankii sunnadii ijmaaci masaa'ilulkhilaafkii luqadii usuululfiqhigii usuululxadiidka waxyaabahaas inuu yaqaano aaladii kuwa yeelkaas caarifan inuu ku garanayo uu yahay bimaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilayhi maaga xaggiisaba uu u baahan yahay fi istinbaadi alaxkaam axkaamta soo la soo bixideeda oo ugaga baahan yahay oo min annaxwi naxwo ah waalluqati luqa ah wa macrifati rijaali rijaasha xadiidka macrifadooda ah wa tafsiiri alaayaati aayaadka tafsiirkooda ah alwaaridati soo arooreysa fi laxkaami axkaamta dhexdeeda ku soo aroorto waalaqbaari aqbaarta dhexdeeda alwaaridati fiiha ayb marka axkaamta dhexdeeda wlaqbaari iyo akhbaartii tafsiirkeeda inuu yaqaano alwaaridati soo arooreysay fiiha fi laxkaami axkaamta dhexdeeda kusoo arooreysay oyaalkaasna marka inuu yaqaano oo uu ahl ugu yahay wa min shardi lmustafti muftiga marka shuruudihiisu saas u sheegay wamin shardi lmustafti mustaftiga shardigiisana shuruudiisa mustaftiga waa midka jawaabta dalbayo waa isaga jawaabta raadinayo an yakuuna inuu ahaado waaye huwa isagu min ahli taqliidi ahlu taqliidka inuu ahaado ayb min ahli taqliid marka waxaa laga wadaa inuu caami yahay ama qof markaasi aan adiladii isaga la istiqlaali karin oon baaran karin inuu yahay kaasi marka wixii uunan baari karin ama uu caami ka yahay waa inuu marka su-aalo saasuu leeyahay ayb fa yuqallidu wuxuu taqliidsanayaa almuftiya muftiga fi lfutya fatwada ayuu ku taqliidsanayaa walaysa lilcaalimi caalimka uma ahano uma bannaano an yuqallida inuu taqliid sameeyo ayb taqliidkuna baab gaaro kan ka dambeeyu ka dhigi doonaa ninka mustaftiga wuxuu leeyahay an yakuuna min ahli taqliid yani waxaa laga wadaa ahlu taqliidka qofkii uu taqliidka u bannaanaa inuu yahay qof taqliid u bannaan inuu yahay laa min ahli اlijtihaad ilaa ninka ahlu ijtihaadka ah isaga waxaa lagu adoonsaday fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ilى اllahi warasuul ee ninkan laakiin aan waxba celin karin oo alle rasuul xaggiisa aan waxba u celin karin ayaa waxaa laga rabaa isagu inuu fadwo dalbo uu yidhaah masaladan sheeqowm xalaala mase waa xaaraam qof uu isleeyahay alla kacabsina ku ogyaha diinna ku yaqaano ayuu markaa weydiinayaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna ku dhaqmaya marka dadku marka waa laba sinfi qolana fasaluu bay leedahay qolana waxay leedahay farudduuhu in laysku dhex dara maaha iyadoo laftirkeeda alimaam alqurطubi wuxuu leeyahay farudduuhu ila اllahi warasuul waa dadka awoodda u leh inay kitaabkii sunnada wax u celiyaan oo iyagu kitaabkii sunnada markay waaqacada u celiyaan kasoo bixin kara xukunka kuwaasaa farudduuhu leeyihi ayb amaa ayruhu ayb wuxuu leeyahay marka in qofku uu yidhaahdo maahan marka qofkii isagu ahlu ahlu taqliidka iska ahaa haddii uu yidhaahdo farudduuhu ila llahi warasuula la yidhi ilaahay saasuu na yidhi annagana waa u celinay kitaabkii iyo sunnadii sidaanaana noo soo baxday ma sax miyay noqonaysaa sax maahan taasoo kale farudduuhu marka dad bay leedahay fasaluu ahla dikrina qolo kalea iskale ninkii muqalida isagoo aan waxba kala bixi karin kitaabka iyo sunnada fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun mas-uuliyadda saaran taas waa isaga farudduuhuna waxay saaran tahay dadka ahalka u aho awoodi kara inay u celiyaan kitaab iyo sunno in badan masaajidda waxaan ka maqalnaa farudduuhu ila llahi warasuula la yidhi kitaabkii sunnada markaan u celinayna saana soo baxday buu kuleeyahay wax uu celin karana ma leh haddii kitaabka laftirkiisa lasoo qaado la yidhaah waa kan bal akri kitaabka inta loo soo kala bixiyo inuu jejebiyaa laga yaaba akhriskiisa inuu jejebiye maca daalika farudduuhu ila llahi warasuul ahalkeediibuu iska dhigay dadku marka hadday isdhex yaacaan oo kan wadiifadiisii kan qaato mid kan wadiifadiisana kan kale ou qaato fasaad اdiini waddunyaa baa ka dhasha waxna haystana waxaas marka wuxuu leeyahay kaasay u bannaan tahay wamin shardi اlmustafti an yakuuna inuu ahaado weeyaan min ahli الtaqliidi ahlu taqliidka dadka taqliidku u bannaan yahay inuu ahaado laa min ahli اlijtihaad caamigii iyo mutacalimkii aan gaarin darajatulijtihaad labaduba meeshaasay ku wada jiraan marka ayb fasaluu ahla dikriday wada leeyihiin fayuqalidu lmuftiya muftiga ayuu ku dayanayaa marka uu taqliidsanayaa uu saarsanayaa fi lfutyaa fatwada dhexdeeda ayb fatwadiisa ayuu markaa qaadanayaa walaysa lilcaalimi caalimkana uma aha an yuqalida inuu isagu saarsado ayb adaba isagu ijtihaadi kara inuu saarsada maaha laakiin maray u bannaan tahay jiro markay u bannaan tahay waxay tahay xaadiso deg deg ah oo jawaabteeda hadda loo baahan yahin dib loo dhigi karin baa u timid gadaal hadduu u dhigana mafsadaa uu ka baqayaa inay timaado markaasoo kale inuu inta qof caalima uu isleeyahay war ninkan waa caalim inuu masaladii inta u bayaaniyo weydiiyo sheekhow masaladaas ay haysato kitaabadiina hadda anu waa iga maqan yihiin amase wakti aan ku baaro ima siinayso fursaddu maxaad mas'aladaas ka taqaanaa markaasuu wuxuu yidhi mas'aladaasi waa saas taqliidan calaa haada alimaam waa jawaabi karaa kaas kale marka na waxaana la yidhaahdaa markaasi ninka mujtahidka inuu taqliidsado daruuratan marka ay xaadida fawriya markay ku timaado waa bannaan tahay halkaas jeeray isaga u bannaan tahay laakiin mar kale uma bannaana marka kale ee wakti uu haysto inuu isaga baaraa laga rabaa oo qanaacadiisa marka diiniga uu gaaro ayb fadwada marka aadaabay leedahay fara badan aadaabteeda waxaa ka mid a ninka caalimkaee muftiga qaar baa laga rabaa inuu isticaanada ilaahay badiyo inuu markaa yacnii suura waaqicada uu si fiican u suuraysto laa adriidiisa inay badan tahay ma ogidiisu inay badan tahay oo laa adrii junnat lcaalim caalimka gaashaankiisa waayaa la heli wixii markaas uu og yahayna ta'nina waa laga rabaa oo inuu masaa-isha soo fiiriyo isagoo laga yaabo xataa ay wax un uga baxsan yihiin haddana inuu soo fiiriyo oo markiiba deg deg uunan uga jawaabin jawaabta uunan ku dhufanin waxaa kaloo u bannaan fadwada inuu qoro afka inuu ka sheego ayb intaa waa yeeli kara inuu adilada ku daro adilada inuu ka daayo intaba waa leeyahay haddii maalan aada islaada ninkan nin caamiya waa haddii adilada lagu sii dhex daayo waa wareerayaayoo kale waxaan sheikhu ma bannaan yihiin waa bannaan yihiin waa xalaal bis ayuu ku jawaabaan inuu adiladana ugu daraa shardi ma aha qofaa is leedahay adilada waa ku intifaacayaan inaa ugu sii darto da ugu darana dhib male intaba waa la sheegay ayb mustaftiga isaguna wuxuu leeyahay aadaabuu leeyahay aadaabtiisa waxaa ka mid a inuu raadsado qofuu isleeyahay waa ahal buu fatwo u yahay inuu raadiyo taxari fara badan ou sameeyo waaqicada siday ahayd oo ugu bandhigo isaga iyo qof kale hadday ka dhexaysana labadoodii inay isla suuraystaan oo suuro markaasi mutafaq ay ku yihiin la weydiiye ninka caalimka jawaab marka uu keena nacam waxaa kaloo mustaftiga isaga sidoo kale laga rabaa inuunan markaasi ku edab daroonin qofka muftiga markii jawaabta loo sheega xaggeed waxaan ka keentay iyo keen meeshaad ka keentay iyo qor daliilkii aad keentay iyo waxyaabahaas inuu yidhaahdo ma fiicna ayb waxyaaba marka fara badan abu camar ibnu salax kitaabuu ka qoray muqadamada majmuuca imaamu nawowi qeyb dhan buu ka dhigay adabulfatwa walmustafti walmufti culamo badanna waxbay ka alifeen ayb mustaftigiina marka waa kaasa wataqliidu qabuuli qowli اlqaa'ili bilaa xujatin ayb ijtihaadka marka kan buu ka daba marin doonaa ijtihaadka ayb wالtaqliidu taqliidkuna qabuulu qowli اlqaa'ili qaa'ilka warkiisa oo la aqbalo waayo bilaa xujatin xujo xujadiisa adoon garanaynin bilaa xujatin yani xujo la-aan xujo la-aan in la aqbalo wالtaqliidu taqliidku qabuul qabuulu qowli اlqaa'ili qofka waxyiiriye qaa'ilkaa qowlkiisa oo la aqbalo bilaa xujatin xujo la-aan oo sheegaayo la-aanteed bilaa xujatin ay bilaa dikri xujatin isagoo xujaa kuu sheegin ood warkiisii qaadato ayaa taqliid la yidhaahdaa masaladan ka warran waa xalaal bis daliil ma sheegin waa qaadatay taqliid waay facalaa haadaa kan haddii aan qabanno marka wuxuu yidhi qabuulu qowli nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga qowlkiisa oo la aqbalaa yusamaa taqliidan baa lagu magacaabaa ila nebigu markuu leeyahy hada xalaal wa hada xaraam dliilkeediina waa saas iyo saas iyo saas ma raacinayeen mar haddaanu dliilkiiba raacinin taqliidna lagu tacriifiyey qabuulu qowli اlqaa'ili bilaa xujatin la raaciyey hadalka nebiga oo toos loo yeela hadalka nebigaoo la yeelana taqliid buu noqonayaabaa yaa meesha ka soo baxaysuu leeyahay wa minhum culimadii waxaa ka mida man qaala kuwa yidhi ataqliidu taqliidka qabuulu qowli اlqaa'ili qaa'ilka warkiisa oo la aqbalo waaye wa anta adiga oo laa tadrii aan garanaynin min ayna qaalahu meesha uu ka yidhi ayb meeshii oo warkan ka soo xigtay adoon ogeyn inaad warkiisa iska qaadato fa in qulnaa haddii aan dhahno ina nebiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga kaana yaquulu bilqiyaas qiyaas ayuu ku fadwoon jiray oo wax ku sheegi jiray haddii aan dhahno fayajuusu waxaa bannaan an yusamaa in lagu magacaabo qabu an yusamaa in lagu magacaabo qabuulu qowlihi nebiga qowlkiisa aqbalitaankeeda taqliidan in lagu magacaaba bannaanaanaysa markaas ayb taqliidku laba tacriifu hadda noogu sheegay isaga qabuulu qowli اlqaa'ili bilaa xuja iyo qabuulu qowli اlqaa'ili waanta laa tadrii min ayna qaalahu qowl sadde tacriif saddexaadaa jira marka oo waa maxay itibaacu man laysa qowluhu xujatan itibaacu man laysa qowluhu xujatan qof warkiisu ounan daliil iyo xujo ahayn oo la iska raacaa la dhahaa calaa haada haddaan qabanno marka nebiga hadalkiisa oo la raaco taqliid may noqonay marka ma ahan taqliid lanna nebiga qowluhu xuja waay qowlkiisaaba daliil ah kanaana fiican marka in la yidhaahdo ilaa ninka nebiga warkiisa raacay nebigu waa mutabic muqalid maahan isagaaltaqliidu itibaacu man laysa qowluhu xujatan qof qowlkiisu daliil iyo xuja aanu ahayn la raacaa la yidhaahdaa ayb taqliidku marka laba mowdic buu ku yimaadaa taqliid yani laba meel buu ka imaan karaa muqalidku inuu caami yahay iyo inuusan caami ahayn كون المqلد cاamiيا laa يstaطيic مacriفaة الxukmi بنafsihi qofka aan xukunka isaga aan ogaan karin xukunka شharciga nafsadiisa aan ku ogaan karin isaga تqليid baa waajiب ku ah فاسألوu أهلa ذikri in kunتum laa تaclamuun iبن cabdالbr jaamiعu bayaan الcilmi وafadlihi juزka labaad wuxuu leeyahay صفxada sagaal boqol sideetan iyo sagaal وlam ykتalif الcuلamaaء أنa الcaamaةa عalayha تaqليid cuلamaaئiha wuxuu leeyahay culimmadu iskuma aynan khilaafin caamadu inay waajib ku tahay culimadeeda inay taqliidsato wa annahum اlmuraaduuna biqowli اllaahi caza wajal iyagaana loo jeedaa ilaahay qowlkiisa fas'aluu ahla الdikri in kuntum laa taclamuun layskuma khilaafsan uu marka leeyahay ibnu cabdilbar sidoo kale wuxuu yidhi wakadalika lam yaktalif اlculamaau ana alcaamata laa yajuusu laha alfutyaa waxaan kaloo laysku khilaafin caamadu inaysan fatwo u bannaanayn wadalika wallaahu aclam lijahliha bilmacaani alatii minha yajuusu اtaxliilu wاtaxriimu ayb wاlqowlu fi اlcilmi waxaa ka maqan macaanidii taxliilka taxriimka uu ka imaan lahaa aysan cilmi u lahayn saas darteed marka iyagu ma laha fatwo labadaas mas'aleba cadamu اlkhilaaf oo xikaayooday wax khilaaf inuunan ku jirin caamigu marka ma fadwo karo o maadada labaadna waxay tahay caamigu waxaa waajib ku hayna culamada taqliidsadaafaruduuhu iyo markaa mas-uulkiisuna waa fasalu yani waana aayaddan fasaluu ahla dikrina muraadka caamadaa loo jeedaa iyagaa laga rabaa marka inay dadka culammada marka ay taqliidsadaan ayb marka fadwana male dabcan caami fadwadiisu wax ictibaara male taqliidku si kale marka loo dhigo meel kalena waa leeyahay laba mowdic buu leeyahy caamada hadda waa soo sheegnay inay leeyihiin culimadana waa waa lahaan karaano ninka caalimka hadday xaadida fawriya ay ku dhacdo deg deg u baahan oo jawaab deg deg loo baahan yahay fa yajuusu lahu taqliidu daruuratan taqliidkii baa u bannaan daruuro ahaan wakhtiyadan dambe marka culimmadu waxaybay yidhaahdaan shuruudihii ijtihaadka iyo marka la fiiriyo ama fatwada iyo aad baa yacni ay u adkaanaysaa dadka laga helaayo wax yar bay ahaa ay noqonayaan baahidiina waa badan tahay xaalaadka qaarkood marka qofka isagoo iska dhinacna muqalid ka ah waxna markaas yacnii kitaabadana wax un ka akhrisan karo waxaa dhici karta marka daruuratan inuu ama qaali u noqdo ama inuu si kala yeelo aslan qof muqalida inuu qaali noqdo aslan ma banaana nacam ilaa daruuro maahan nacam daruura hadday jirto oo ninkii ugu roon un dadka markaas kutubtii fiqiga iyo xawaadiistii culammada ay ka jawaabeen inta akhriyo fahmi karo kaa unbaa laysaga soo hormarinaa daruuratan qaadi daruuray dhahaan marka kaasna anwaacuhu taqliidka anwaacdiisu caam iyo khaas u kala baxaa taqliidka caamkaa waxay tahay hal caalim ama hal madhab inaa rukaskiisa iyo casaa'imtiisiiba wada taqliidsato ayb hal ma yani taqliid caama waayo hal mas'ala ma aha waa ay yani cibaadaad iyo mucaamalaad oo dhan inaa madhab mucayana ku taqliidsato nacam oo qofkii maalan cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii iyo kulli madhab buu muqalid ku yahay nacam isagowaa caami madhab buu iska taqliidsaday nacam mundu yani zamanin طawiilna marka yani culimadu waa saas waa ku bara jireen haddii ahal ou u yeeshana inuu markaas aqwaasha kale culimmada kalena uu arki karo inuu fiiriyo oo wixii deliilku markaas oo waadix ku yahay deliilka inuu markaas ka aado isagoo xalaal meeranayo oo khilaafkana ka baxaayo taa isaga waa laga rabaa oo adoo caami ah hadda haddaad madhab iska akrisato maalan yowm min alayaam dad ahlucilmiga ay ku tusaan oo lagu kalsoonaan karo adiladii sharciga inay khilaafsan tahay masaladan adigiina markaa aada aragta aragto adilada sharciga ah inaad xalaal meerato adilada soo aadaa la rabaa wax dhibana male madhabka markaa haddaa iskaga adaa masaladaa ku daysid bal culimmadii waaweyneyd imaamu nawowi oo kale wuxuu leeyahay al aqwa min xayثu daliil waa madhabka sidiisa maahan sika sida kale waayuu leeyahay daad sidaas oo kale marka aragto midaas al aqwaa min xayu daliil uu leeyahay qaado waxna ma dhibin ayb sideedana waxaa la yidhaahdaa ayuub ibnu abi tamiimata sakhtayaani ayaa wuxuu yidhi laysa tacrifu khaطأa mucalimika xataa tujaalisa hayrahu mucalinkaaga gefkiisa iyo meesha uu yani waxyaabaha uu ku gafo ma ogaan kartid oo ma fahmi kartid ilaa a mid kalena la fariisata waxay markaa hadhow saas isu kabayaan marka bani aadamku kaamil maaha isku wada midna maaha laakiin qofka hadduu ku leeyahay isagoo awalba muqalid ahaa aniga haddana muqalid iga sii dhigo qof kalena muqalid ha ka dhiganinoo ha aadin waxna ha su-aalin waa marka muqalid isjoojiyey mansabkii fatwada anwaacuhu marka waa caam iyo khaas caamku waa midka madhab dhan qofka uu taqliidayo khaaskuna waa mas'ala masألة min اmasaa'ل ou sheik weydiiyey waa loo jawaabay daliil looma sheegin waa taqliidsaday khaas waay marka masaladaas kaas khaas ku yahay ayb caamadana marka شhanigooda waa sheegnay والتaqliid qabuل qowل الqاaئل bilaa xujaة weeyaan qaa'ilka qowlkiisao la aqbala xuja la-aan faعalىa hada kan haddaan qabanno qowlkan tacriifkani qabuulu qowli النabiyi salى الlahu عalيه alي waslm nebiga warkiisa oo la aqbalaa yusamaa taqliidan baa lagu magacaabaya ilaa qowl اqaa'ili bilaa xuja laakiin haddii la dhihi lahaa itibaacu man laysa qowluhu xujatan nebigu waa ka baxaa markaa taqliid maantiisa wa minhum culimadii waxaa ka mida man qaala kuwa yidhi ataqliidu taqliidku qabuulu qowli اlqaa'ili qaa'ilka qowlkiisaoo la aqbalo waaye wa anta adigoo laa tadri aan ogeyn min ayna qaalahu xagee buu ka yidhi aan ogeyn meeshuu ka yidhi fain qulnaa haddii aan dhahno in الnabiya salى الlahu عalيه alي waslm nebigu kaana yaquulu biاlqiyaas qiyaas ayuu ku jawaabi jiray fayajuuzu waxaa banaana an yusamaa qabuulu qowlihi warkiisoo la aqbala in lagu magacaabo taqliidan taqliid laakiin haddaan la dhihin nebigu qiyaas buu ku jawaaba haddaan la dhihin wax allaale wixii nebigu uu sheega xagga allow ka soo qaada ka qaatay haddii sidaa la yidhaahdo de markaa taqliid ma noqonayso cala tacriifi اthaaniy laftirkeeda alijtihaadu ijtihaadkiiba marka hadda halkan ayuu ka gelayaa ijtihaadka luqatan badlu lwasci waaaqati baa la yidhaha tabarta iyo tamartoo la bixiyo isilaaxana waxaa lagu yidhaahdaa badlu lwasci fi اnadari fi اladilati الsharciyati listinbaadi اlaxkaami الsharciya badlu lwasci tamar iyo daaqo la bixiyo fi اnadari fi اladilati الsharciyati waxaa lagu bixinayaa tabarta adilada sharciga fiirfiirinteeda listinbaad ilaxkaami asharciyati si axkaam sharciga looga soo bixiyo mulaq iyo muqayado u qeybsamaa ijtihaadku ayb mujtahid mulaq waxay yidhaahdaan midka isaga keliga la istiqlaali karo ka shaafici wa axmed walbukhaari dadka lamidkaa muqayadkana waxay yidhaahdaan waa mujtahid laakiin wuxuu mujtahid ku yahay madhab mucayana dhexdiisa ila madhabkii laftirkiisaa kutubo batay aqwaal batay oo nuquul batay marka kaasoo marka madhabkan maalan shaaficiga ayuu mujtahid ku yahay dhexdiisa oo wuxuu kala garanayaa qowlka shaafici saxda ee laga soo raray duruqda lagu soo raro dariiqa xooga badan owjuhda shaaficiyada iskugu khilaafeen mas'alada wejka saxiixa ah yacnii madhabkiibuu aada mutabaxir ugu noqday mujtahid muqayadaa la yidhaha midkaasoo kale waa kay mutaahiriinta u badnaayeen ayb alimaamu nawowi iyo ibnu rajab iyo kay aada ugu badnaayeenoo kale waa madaahibtooday marka aada u barteen bixayu marka ay si fiican u tanqiixin karaan mujtahid muqayadaa kaasna la yidhaahdaa ayb ijtihaadku tajazu-a ku dhaco waa dhici kartaa qof mas'ala min abaab min a min alabwaab inuu mujtahid ku yahay abwaabta kalena uusan waxba ka ogeyn waa suurtagal ibnu salaax saasuu leeyahay qof baa laga yaabaa maalan masaa-ilu lbuyuuc mujtahid inuu ku yahay jaraaxaadkana wax badanba inuusan ka aqoonin ama iska dhexdhexaad ka yahay tajazu marka ijtihaadku waa qeybsami karaa waa waa kala go-go-i karaa ayb shuruudda marka ijtihaadka caamka ah marka mulaqa loo shardiyo ayuu meelahan rabaa marka inuu ka sheego iyo mujtahidka shuruuddiisa wa ama alijtihaadu ijtihaadku fa huwa isagu badlu lwusci weeyaan taa tamartiioo la bixiyo fii buluuqi اlgaradi hadafka iyo ulajeedada gaaritaankeeda lagu bixiyo falmujtahidu mujtahidka in kaana haddii uu yahay kaamila alaalati aaladiisu miday kaamil tahay fi lijtihaadi ijtihaadka ay kaamil ugu tahay dhexdiisa fain ijtahada hadduu ijtihaado fi lfuruuci furuucdii asaaba ou asiibo falahu ajraani buu leeyahay wain ijtahada hadduu ijtihaado wa akhda'a gafo falahu ajrun waaxid wuxuu leeyahay markaa mujtahidku haddii uu yahay kaamilulaala aaladii ijtihaadka u baahnaa kaamil markay u tahay ayuu gelayaa hadduu gafana hal ajar haddii uu asiibana labo laakiin shuruuddii ijtihaadka aawe kuwii iftaha lagu sheegay oo kale ilaa waxay ka bixiyaan cadaalada oo waxay leeyihiin mujtahidku isagu nin akhbaar soo xikaayoonaya maaha maahan marka nin khabar xikaayoonaya maahane nin ku dhahaya mas'aladan waa dadaalay kitaabkii sunnadan fiiriyey sidaanaana ka soo baxday xaadisadan xukunkeedu waa saas isagaana isu tiiriyey xukunka wax sameeyey ma cidna uma tiirinin marka bkhilaafi اfatwa laakiin fatwadu xag alle iyo xag rasuulow ninkan ka xikaayoonaya marka cadaaladu u baahan yahay ama اlijtihaad uma baahna isaga cadaaladashuruudda marka mujtahidka waxaa la rabaa un axkaamta madaarigteeda inuu yaqaano luqada carabiga inuu jihooyinkeeda ka yaqaano usuulka inuu yaqaano iyo furuucda ijtihaadkiisu inuu daliil cuskado waaqicadana inuu si fiican u yaqaano ayb imaamu shaafici wuxuu yidhi walaa yakunu walaa yakunu lahu an yaqiisa xataa yakuuna saxiixa alcaqli ilaa caqligiisa uu saxiix ka ka yahay oo qof caqligiisu saxiix yahay yani intuusan sidaa ilaa uu sidaa ka ahaado waxma qiyaasaya waxataa yufariqa bayna almushtabahi waxyaabaha isku eg eg inuu kala farqin karo walaa yacjala bilqowli bihi walaa yacjala bilqowli bihi ijtihaadkana waa inaanu ku degdegin saasuu yidhi oo tahabut iyo uu leeyahay risaalada saasuu ku yidhi ayb ijtihaadkii marka wuxuu yidhi haddii marka kaamilulaala uu yahay fain ijtihaada hadduu ijtihaado fi lfuruuci uu ku ijtihaado faasaaba ou asiibo falahu ajraani laba ajar buu leey fi lfuruuc marka maxaa baxayo fi lusuul wuxuu rabaa marka inuu yidhahdo usuusha maya ijtihaadka ijtihaad iyada lama yeelayo haddii marka intuu ijtihaado masaa'il usuula usuul wuxuu ka wada hadda caqaa'idkii ee uu gafo macduur maaha laakiin sidaas ibnu taymiya raximah اllah kutubtiisa waa diidaa wuxuuna yidhaahdaa qowluhu tacaalى rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa ilaahay wuxuu yidhi facaltu qad facaltu ilaahu hanoo qabanin haddaan gafno ama aan hilmaanno markaasuu ilaahayna yidhi waa idin yeelay lama kala qaadi inuu yidhi marka ow akhda'naa asalee farac looma kala qaadin ninka marka hadduu awal nin yacnii kaamilulaala uu yahay itibaaculhawa aan lagu aqoonin mas'ala min almasaa'il oo caqiidaa intuu ijtihaaday oo dadaalay oo ku gafay yacnii waciidku waa ka kor noqonayaa waciidka waa ka kor noqonayaa sababtoo ah marka wixii laga rabay waa sameeyey ninkaan nacam fowqa daaqatihina laguma addoonsanin furuuc iyo usuulna ma loo kala qaadayo ayb walidaalika marka haddaan aragna nin caalim ah haddii mas'ala min almasaa'il oo caqiida ay dhacdoo kale inuu ku gafo gefka waa la caddaynayaa ma lagu raacayo laakiin waciidka waa laga koryeelana iyo lownka saasaa marka walidaalika markuu waasitiyada ibnu taymiya uu ku doodayay ayay mas'alo weydiiyeen waxay yidhaahdeen caqiidadan meeshaan ah ku qortay waxaa tidhi waa waxa ay caqiidaysnaayeen alfirqat الnaajiya ma waxaa ka wadaa ninkaan caqiidaysnayn kitaabkan waxa ku qoran waa halaagsamaya aakhiro waa la cadaabaya mucadab sidaa miyaa ka wadaa markaasu wuxuu yidhi maya waxaa dhici karta qofku inuu ka leexduu yidhi caqiidadan waxa ku qoran sababka uga leexdana ay tahay jahli amase ay tahay ijtihaadkii inta dadaalayoo sameeyey uu gaari waayey marka kaasoo kale maya buu yidhi oo gefkiisu waa macduur taasna marka qoladaa marka saas ugu jawaabay laakiin qofka mucaanidka waay midka sidaa ku dhacay waciidkaa ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay marka isagoo kala qaybintaani ma macno badnaanayso isaga wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo usuusha qofkii ku ijtihaado ku gafay waa iska halajar buu leeyahay ama waaba toosan yahay la yidhahdo waxaa ka laasimaysa u leeya yahuud iyo nasaare iyo caqaa'idka mushrikiinta iyo kulli iyagaba waa dadaaleen in la yidhaha waa toosantiin ismale laakiin labadaas iyagu ma ijtihaaday aalo u haystaan banaan aan waxba ka garanaynin qur-aan iyo sunna u hay ashyaadii asalka u ahayd oo macluumka ahayd ee iyagu diideen wixii ka dhasho marka ma la fiirinayo wain ijtihaada hadduu ijtihaado fain fain ijtahada fi lfuruuci hadduu ku ijtihaado fa asaaba ou asiibo falahu ajraani labaa jar buu leeyahay wain ijtahada hadduu ijtihaado waa akhda'a gafo falahu ajru waaxidu hal ajar ninkii aan ahayn ka waran kaamilulaala oo ijtihaado hadduu asiibo iyo hadduu gafo labadaba dembi buu ku jiraa ayb waa qudaadii marka nebiga uu ku sheegay alqudaatu alaaatun uu yihi qudaadda dadka wax kala xukumaa waa saddex qaadina jannaduu ku jiraa labana naarta labada naarta marka waa mid jahli wax ku xukumay ka kalena waa mid xaqii gartay laakiin aan ku xukumin xaqii labadaa marka waa mucadabiin waa la haystaa iyagana kanna hadda waxaa weya xaqiibuu gartay waa ka leexday waa dembi mid kanna shaqo ousa lahayn ayuu faraha la galay kursigii miisu is-ag dhigtay qada iyaan gelayaa buu yidhi oo waxbaan xukumayaa aaladeed ma laha hadduu asiiba xataa waa gabsan yahay dadka qadahan ahalka u ah uga tag nacam maxaa keenaya iyadooy buuxaan dad qadihii ahal u ah qofaan qada'aha lu ahayn intuu markaa qabto haddana wixii uu yidhaahdo sharci islaam waay jahaalaadku sharci islaam maaha waa xukmun daaquutiyun waa xukun daaquuti ah waxayna culummada ku daraan alxukm bigayri ma anzala allah ninka jahliga wax ku xukumaayo xukm bigayri ma anzala allah wax ku xukumaayo laakiin bikhilaafi hadduu asoo mujtahida gafo yani qadiyada uu ka gafo xukun daaquudna ma lagu tilmaamaayo waa uun gef ajar buuna lahaanaya hal ajar ibnu taymiya raximah llah wuxuu yidhaahdaa iyo ibnulqayim labadaba ibnulqayim kitaab ruux ibnu taymiyana alfurqaan bayna awliyaa araxmaan awliyaa shayطaan xukunku saddex nooc waayo alxukmu اlmunazalu wاlxukmu اlmuwalu wاlxukmu اlmubadalu xukunka munazalka waa midka qur-aanka iyo sunnada muawalkana waa midka laga istimbaado qur-aanka iyo sunada oy culummadu ka istimbaadayaan kan muawalka marka waa midkan laleeyahay ida ijtahada faasaaba falahu ajraan wain akhطa'a falahu ajru waaxid kaas waa muawalku marka khaطأna waa suurtagaluu ku yahay gef sawaabna waa ixtimaalan munazalka laakiin laa yaxtamilu ila sawaab waaba aayaddii naskii waayo xadiidkii mautahay kan saddexaad alxukmu اlmubadel waxaa laga wadaa ay yidhaahdeen wax aan sharcigii ilaahay ahayn masale aan sharciga alla ahayn oo halkaan inta lasoo dhiga la yidhaha sharcigaa qabo haadaa huwa lmubadel waana kan ugu daran waana wixii yahuudda ilaahay ku lacnaday sharciga ay been ka sheegaan marka qofku inuu ka dheeraado aada isu ilaaliyo waay wax duruufa ku gey karta male wax duruuf ah oo qofka u keeni karta maanta ma jirta aan ahayn fadul walaa yajuusu ma banaana an yuqaala in la yihaahdo kullu mujtahidin mujtahid kastaa fi lusuuli usuulka masaaisha yani fi lusuuli wuxuu ka wadaa usuulfiqi ka hadli maayo fi lusuuli masaaisha caqaa'idka ma banaana in la yihaahdo musiibun weeyaan kullu mujtahidin mujtahid kastoo fi lusuuli usuusha dhexdeeda ku ijtihaado musiibun weeyaan in la dhaho ma banaana lianna dalika kaagaasi maxaa yeelay yu-addii wuxuu keenayaa ilaa taswiibi ahli اdalaalati dadka baadida ahalka u ah sawaabintooda min الnasaara wاlmajuusi wاlkufaari wاlmulxidiina ah ayb iyagiina marka in la yihaah intay dadaaleen tana xaq ula muuqatay marka iyagana hal ajar hala siiyaa ka dhalanaysu leeyahay ayb wadaliilu man qaala qofkii yidhi laysa kullu mujtahidin mujtahid kastaa ma ahan fi lfuruuci furuucda dhexdeeda ku ijtihaadaa musiiban ma ahan qofkii yidhi daliilkiisu qowluhu weeyaan qowluhu salى اllahu alayه ali wasalama man ijtahada faasaaba falahu ajraani qofkii ijtihaado asiiba laba ajar buu leeyahy waman ijtihada qofkii ijtihaado wa akhda'a gafo falahu ajrun waaxidu hal ajar buu leeyahay wajhu daliili daliilkii waa la sheegay laakiin daliilka wejigiisa yani wajhu dalaaladu waxaa weeyaan ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga khaطa'a wuxuu gaf xugmiyey almujtahida mujtahidka taaratan mar wa sawabahu marna waa toosiyey ukhraa mar kale yani in mujtahid kastaa uusan musiib ahayn labadooduba aynan sawaabku wada haynin oo a midkood un uu sawaabku ku taagan yahay waxaa tusaya marna nebigu sawaabuu ka dhigay wark inuu sawaabka raacayuu sheegay marna inuu gafaayuu sheegay wajhu dalaaladii marka waa taasaa buu leeyahay marka waxyaabahaas marka axkaamta ijtihaadaadka ku dhisan qofkii kaamilulaalaa macduur ku noqonayo axkaamta marka aan sheegaynana xalaali xaaraantaa ka mida waajibkii sunnada iyo waxyaabahaasaa ka mid ah waxaa ka mid ah axkaamtii wadciyada ahayd oo wujuubka uu ka dheelanayo waa soo gelaysa ama taxriimka uu ka imaanayo waxaa soo gelayo adiladii kitaabkii sunnadii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii laga sheegayo waxaa soo gelaya dadka axkaamta la saaro dadka axkaamta la saaraa soo gelaysa hadday noqon lahayd takfiirin hadday noqon lahayd tabdiicin haddii ay noqon lahayd tafsiiqin qof aan kaamilulaalo ahayn hadduu inta sheego uu ku gafo ama uu sawaabka maraba dembiba un leeyahay dembi ayuu leeyahay marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in la yidhaha war idinku fadwo ma gaarteen mujtahidiin ma tihin maya maya ma gaarin anay jaahilan iska ahay nacam waxyar kadibna bidco iyo sunno iyo kufri iyo iimaan u xukumaa nacam oo rubamaa waxaa laga yaaba bitacyiin inuu uxukumo yihaha hada kaafir hada yani whada mubtadicun wahada faasiqun inuu yidhaahdo wixiina ma ahina waa leeyahay tanaaqud marka aad aada u daran waxaa uga filan inuu yidhah ordaha baxa culimmada weydiiye oo isaga marka meeshuu joogo keliya ku ku gaabsamo ayb kitaabku marka intaanu ku dhammaaday wallahu subxaanahu watacaala aclam wsala اllah wslm calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco kitaabkan imaamkiisiina inuu saan usoo sahlayna iyo intii sharaxday iyo intii aan kasoo faa'iideysanay culimada dhammaantood inuu ilaahay ugu dembi dhaafo ilaahayna subxaanahu watacaala wixii gefana uu ka dhaafo wixii sawaabana uu hawaab ka siiyo annagana ilaahay uu nagu anfaco kitaabka marka waa muqadamo baabkan yuu muqadamo ka yahay inaan isaga lagu gaabsanin oo kutubta kale ka yacnii fawaa-idda badan ku darayso kan waa mukhtasare kutubta dhexdhexaadka iyo kuwa mudawalaadka iyo in lagu dadaalo oo fannigan xoog la saaro maxaa yeelay fannigan baahi badan baa yaa loogu qabaa fahamka kitaabka iyo sunnada qof inuu aayad akhriyo tafsiiro waa iska dhacdaa xadiid inuu akhriyo waa iska suurtagal laakiin sidii fahamkii saxiixa ahaa kan ayaa marka u ah manbac marka qofka daalibucilmiga inuu usuul kutubta muqadamaadkooda funuunta muqadamaadkooda in lagu dadaalo si qofku uu u noqdo qof fahamkiisu uu saxiix ama uu fiicnaado kan marka intaanu ku dhammaaday bilahi towfiiq sabtiga iyo axadda isniinta soo socoto kii kale oo marka qawaacid fiqhiyaha ayaan wax yar isagana ka taabanaynaa kitaabkan alqawaacid alfiqhiya oo uu leeyahay sheekh cabdiraxmaan naasir assicdi ayaan ku daraynaa marka calaa haada usuulkiina haddii muqadamo laga barto qawaaciddiina wax laga fahmo waa laga yaabaa in kutubta la fahfahmo furuucdana marka wax un laga barto ayb